guurka hogaanshe edda nolosha adami guushiya barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gaxal wadaagta hadduu carabku ku galo gurwac ku joogtaye zagure gurwac ku joogtaye zagure wiilgabo garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gaxal wadaagta hadduu carabku ku galo gurwac ku joogtaye gurwac ku joogtaye zuhure
kulanti wacan wanaagsan dhamaantii meel kastoo aad naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka muusigiisa laamaha idaacadda beerulaha barnaamijka waxaa halkaan kala socodsiin doona anigoo ah cumar yuusuf aadan america iyo weliba xaawo aadan xuseen dhinaca farsamada maxamed yuusuf cabdulaahi kusoo dhawaada heeska daafurka barnaamijka
bogaaladhayno ciidi baanan karino eerka iyo wadnahayo bogaka gaataaliyo inuu yahay dircasha qubeen baanu haystay webiguu butaaco biraha waraabsho bukubaas ku jiifo istaubaas buuxsho badarkiiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara raguwa bariiso beelugu bujooga sow berita mahadkii beelad weyne maanjeedi webiguu butaaco beeraha waraabsho kubaas ku jiifo saubaas buusho badarkiiyo galaydi laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara laguwa bariiso beelugu bujooga sow berita maadkii beelad weyne maanjeegi danka bari magaalada rooga qora joogto yadahablafgoodo bidaxdee haweenkiyo gudiloo dhagneeyo danka bari magaalada rooga qora joogto yadahablafgoodo bidaxdee haweenkiyo gudiloo dhagneeyo ima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaankee bidix midigiis gaaro bulxad lagu xiideeyo bar ku seexanayso markanaysa qaaro guwanaysa baalo iguu beerti lahasho uu buteele maan baran sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaankee bidix midigiis gaaro bulxad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro buwanaysa baalo iguu beertilaasho uu buteele maan baran idee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bilaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taali yalulata guudkood bartankeeda maay sow bixiisa weeye balan maanu dhigano jooginay oran sow bixiisa weeye balan maanu dhigano joogimay oran sow bayd go-ay sow bayd go-ay ilayguma bishaaray sow bayd go-aygi sow bayd go-aygi ilayguma bishaaray maanta la baxayaa fursadii may oran maanta la baxayaa fursadii may oran maanta la baxayaa fursadii may oran maanta la baxayaa fursadii may oran owaabiteeyo soxod beegsan maaye naaqaash caawe maxnaan shamaan oran owaabiteeyo soxod beegsan maaye naaqaash caawe maxnaan shamaan oran dhaliye waaso waano warmooge daydima beenay dhali waaso waano warmooge daydima beenay towbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki kuule anabal kaman korin towbadiba kooxdii goortay bareedhe baabuurki kuule anabal kaman korin baraaq nuglaanti balaa lagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno qulyow daraadii soo baraaq nuglaanti balaa lagu duxaysiyo baryaa kuma maqnayno dirimay xumaato batroolka daasho kawada bukoodo usan waaya maan oran dirimay xumaato batroolka daasho kawada bukoodo usan waaya maan oran sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii sow beriga waagiyo barqa kuluu lexdoodii geed baaxad weyno bereriyo ballaarno beled weyn ku caano dabaaro libeer hirkiisi ma biigaantanayno qurxankiisa yeedi wamaqlayni baaqi dabaaro libeer hirkiisi ma biigaantanayno qurxankiisa yeedi wamaqlayni baaqi سوريه يا لبا فوق ليتي ما نقم بالسيو بعد ما ليلي من صباح سوري يا نغب بليتي ما نقم بالسيو بعدي ما ديلي من سوق لباقولكي أنا كوبر واقيو ليل بدري تشوفنو ومرينا بيدي تومان برارو وقلبا قولكي أنا كوبر واطيو ميل بادلي تشوفنو ومرينا بيدي كومان برارودي يا بينا ويه صوبة لدايميني بابور للايو حاج بالي مودو بنانا يا بودي اسمع اورن كبودو نقصو مبينوي يا بينوي صوبة لدايميني بابور للايو حاج بالي مودو بنانا يا بودي اسمع اورن كبودو نقصو banaadir joogo hilid way la hayso waxaanay la qaadeen banaadir joogo hilid way la hayso waxaanay la qaadeen so body don't care really that funny so body don't care really that funny
intaasaan ku dhaafno heeskaasi uu ku luuqeynaya fanaanka xasan aadan samatar waxay daafur u ahayd barnaamijka muusiga islaamaha gacanteeda wax ku jirto warqadtan iyo dhalasha wax naga soo gaaray dad kale ah hooyo raxiimo nuur iyo weliba aabbo cadaawe yuusuf iyo suleeqo cadaawe iyo bishaar cadaawe iyo xanaan cadaawe maxamed cadaawe nasteexa cadaawe sakariya cadaawe abuukar cadaawe mascuud cadaawe dhammaankaasoo isku duuban waxay taaniya dhalasho hawada u marinayaan waa ciise cadaawe iyo gaclisidiisa sahruuja axmed oo gabar ugu dhalatay xaafadda kuwashin laanta raadeer gabadhaas waxaa loo bixiyey sumaya abti adeer soo weynaa oo noqotay dalka dadka diintada anfacda aamiin aamiin aamiin baanu leenahay warqadda gacanteeda ku jirto warqad sahniyad dhalasho waxaana dirayaa maamulka iyo madaxda idaacadda beerlo ugu horeeya agaasimaha idaacadda beerlo cumar yuusuf aadan cabdiqaadir cumar ibraahim aadan cabdi axmed sahre ibraahim dhicisow xaawo aadan xuseen bilaal daahir waaney maxamed yuusuf cabdulaahi dhammaan shaqaalaha idaacadda beerlo iyo madaxdeeda waxay sahniyad dhalasho farxadeed ay hawada u marinayaan maxamed cabdi saney iyo weliba gacalisadiisa xaliima muuse axmed oo wiil lagu dhashay magaalada baladweyn gaar ahaan xaafada kooshin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiqaadir maxamed cabdi waxaan leenahay soo barbaar oo noqohkii dalkiisa dadkiisii weliba diintiisa anfaco weli waxaa maqlaysaan barnaamijka muusigiisa salaamaha idaacadda beerule markana kusoo dhowaada fariin
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aanay isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaasaan ku dhaafno fariintaas ku saabsaneed ka hortaga hadallada nacaybka xambaarsan iyo kuwa been abuurka markan waxaad ku soo dhawaataa mid ka mid a kaalimaha suugaanta
I shall go, see the paradise. I shall go, woman.
intaasi aan ka gudubna heeskaasi ay sida wadajirka ugu wada luuqeynaya muuse ismaaciil qalinle iyo weliba hiba nuura barnaamijka muusigii salaamaha raadiyo beerula ay qayb ka ahayd habdii aan soo qabto warqadda dhankeyga waa warqad ahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah caaliyo maxamed axmed caaisha maxamed axmed cabdirasaaq maxamed axmed samse maxamed axmed aabe axmed nuur aamine maxamed cali adeer cabdiraxmaan cumar adeer cali cumar adeer nuur cumar adeer naasir cumar kalsoon cumar samiiro cumar hibo cumar dhammaankaasoo isku duwan waxay tahniyad aroos farxadeed ay hawada u marinayaan faadumo cumar cali weliba saygeeda warsame cumar maxamed oo gabari ugu dhalatay magaalada beledweyn gaar ahaan xaafada nuurxawaad ayaa leeyahay waxaan leenahay soo barbaar oo noqohtii dalkeeda dadkeedaiyo weliba diinteeda anfacda aamiin baanu leenahay gacantayda waxaa ku jirta warqad tahniyada dhalasho ah waxay naga soo gaarta dad kale ah aaba aadan cali iyo weliba sundus aadan cali iyo xamdi aadan cali iyo safiya aadan cali iyo xanaan aadan cali iyo abubakar aadan cali iyo cali aadan waa cali dhuux aadan cali iyo weliba xamdi aadan cali iyo saamiya aadan cali sagal aadan cali caaisha aadan cali iyo weliba cabdiqani aadan cali iyo mukhtaar aadan cali dhammaankaas isku duwan waxay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan waa xuseen aadan cali iyo weliba gacalisadiisa riyaaq cabdulleh oo wiil ugu dhashay xaafadda buundaweyn laanta buulo yaquub waxaan leenahay abti adaar soo barbar oo noqonkii dalkiisa dadkiisa diintiisa anfaca aamiin aamiin markana kusoo dhawaada mid ka mid a kaalmaha suugaanta
Thank you.
jiir amba waygu ladhantu dadadyadan ku haysa lahankeedu maladeeludiyo jiir amba waygu ladhantu sida laabta laabta xunshada kalaxnima yeesho sida laba jir laba jir curhadaan sida laba jir laba jir curhadaan intaa kasoo la xaruursanay sida laabta laabta xunshadan kalaxyimayeesho sida laba jir laba jir dhowraadaan sida laba jir laba jir dhowraadaan intaa kusoo la xanuunsanay haliliikin waranka kalikaysan xididada halliliijin waranka kallikaysan xididada faddanx kallayidhidhini soo laabani doone haddanx kallayidhidhini soo laaban doone halliliijin waranka kallikaysan xididada haliliiji waranka kallikaysan xididada haddaan wax kalaydigini soo laaban doone haddaan wax kalaydigini soo laaban doone
So
ka raacday luunku guracaano ويان كثيرين لحديثيو لقتي فرس كراعدي لوكو كور حالو سيد اللاش لاش بوين بكل يلي عيايو سيد اللامو لامو لبيبان سيد اللامو لامو لبيبان انت ليبوي وعياتي سيد اللاش لاش بدوين بنتل يعلي عيايو سيد اللامو لامو لبيبان سيد اللامو لامو لبيبان انت ليلو ايدو ويهاتي خليني جورنكا قلي كيسن حديدتها خليني جوارنكا اللي كيسن حديدها طرحك اللي يديني صلى بندوني طرحك اللي يديني صلى بندوني خليني جوارنكا اللي كيسن حديدها خليني جواركا كلي كيسن حديدها حتى لحبك اللي يدقني صلى بندوني حتى لحبك اللي يدقني صلى بندوني
intaasaan ku dhaafnay heeskaas siduu jirka ugu luuqeynaya fanaaniinta axmed nuur jaangow iyo weliba si israad cabdullaah waxay markaasi qeybka sugaantan caawa idinkugu talagalna qeybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay gacanteeda waxaa ku jirta warqeyd taaniyad aroosa waxay naga soo gaaray dad kale ah aabo xasan khaliif iyo weliba cabdulaahi xasan khaliif iyo weliba naciima xasan khaliif jamiila xasan khaliif sahro xasan khaliif iyo weliba cabdifarxaan xasan khaliif iyo weliba cabdilkafaar iyo weliba shukri xasan khaliif iyo shariifo xasan khaliif iyo ramlo xasan khaliif iyo safiya xasan khaliif dhammaankaasoo isku duuban waxa ay taaniyad aroos hawada u marinayaan waa sucdi xasan khaliif iyo gacaliyaheeda shaakir xasan oo harooskoodu ka dhacay xaafadda hulwadaag laanta heegan waxaan leenahay isku waara isku nagaada ubad kheyr qaba ee baa idinkala siiya aamiin aamiin aamiin baanu leenahay warqadda gacanteeda ku jirto warqad saaniyad dhalasho waxaana dirayay dadka kale ah aaba aadan xuseen aaba cabdirashiid xuseen aaba ismaaciil xuseen faadumo aadan xuseen nasteexo aadan xuseen maxamed aadan xuseen sakariya aadan xuseen abubakar aadan xuseen cabdisalaan aadan xuseen suheyb aadan xuseen ikhlaas aadan xuseen maryama aadan xuseen maa'ida aadan xuseen muscab cabdirashiid xuseen munasar cabdirashiid xuseen marwaan cabdirashiid xuseen dhammaan dadkaasoo isku duuban waxa ay tahniyad dhalasho farxadeed ay hawada u marinayaan maxamed cabdisane iyo weliba gaclisadiisa xaliimo muuse axmed oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyn gaar ahaan xaafadda kooshin wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabduqaadir maxamed cabdi waxaan leenahay soo barbaar oo noqon kii dalkiisa dadkiisii weliba diintiisa anfaca aamiin baanu leenahay markana waxaad kusoo dhawaataa mid ka mid ah kaalimaha suugaanta
Thank you.
intaasi aan kaga gudun heeskaasi ay sida wadajirka ugu wada luuqeynayeen saalax qaasim iyo weliba qadra daahir barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula ay qayb ka ahaayeen guud ahaana inta ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula intaa barnaamijkan barnaamijkiisa dib uu kulmayna waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
jiddaa nolosha admid guushiyo barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe jiddaa nolosha admid guushiyo barwaaqada gurka hogaanshe gurka hogaanshe wiilkabo garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta hadduu calabku ku galo gurwac ku joogtaye zuhuure gurwac ku joogtaye zuhuure wiilkabo garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal wadaagta